asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee aan badanaa ku falanqayno arrimaha soo jireenka ah iyo kuwa maaragtay nolosha deriska la waana xubinteenna murtida maanta ee aan meelaha farada badan ku gacmo gacmayn jirnay xubintan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamka ilaahay waxaa jirtay sheeko waxaa la yidhi waxaa jirtay laba nin oo isku deegaan ah labada nin ee isku deegaankaa hal qabiil ayay ka wada tirsanaayeen waa qabyaaladda soomaalida halkii qabiil ay ka wada tirsanaayeen ayuu dee labadoodu qabiilka wuxuu kala baxayaa jifo jifo jifo ka mid ah qabiilkaas labada jife uu u kala baxay ayaa mid wuxuu ka ahaa ugaas macnaha dadkaas oo dhan buu ugaas u ahaa mid kaleento oo ismaadiyo u qaatay heerkooda isna inuu xoogaa u qalmo inuu ugaaskiisii qaato ilaan waa sida hadda xilalka laysugu hayste ayaa wuxuu sameeyey dhinaciisa isna wuxuu ka sheegtay garaad waxay ahayd wax meesha yaallay heerku lahaayeen ugaas iyagoo ugaas lahaa ayaa ninkan wuxuu soo saaray waxa la yidhaahdo garaad hadduu garaad soo saaray waxay noqotay inay labadii nin isku qabsadaan ee aqoonso ayuu yidhi markaasuu kuma aqoonsanhayo heerkana anaa ugaasu ah aniga aniga ayaa ciddan ugaaska ah waa ismaandhaafka soomaalida iyo xiljacaylka iyo danaysiga iyo qabyaaladda caloosha degay ee wuxuu sameeyey bahal col ah oo carrada ka badan ayuu soo dumay waxa uu aruuriyey dhallinyaro warmacada waxa uu soo tubay meel aan ka dheerayn meesha ugaaska qoyskiisu deganaa duleedkeeda waxaana uu sameeyey nooc carbiidin ah ayuu dhigay wuxuuna aad iyo aad biraha ugu tuntay ama u ololoystay oo gela loo uurgooyey ama loo dhuungooyey in haddii ilaahay edmahayo loo dagaalamo garaadnimada isagu uu rabo ololaha dhan ee uu ninku wado iyo colka uu kicinhayaay ujeeddo kale maah laguma furanhayo dhul uu cadow ka qaat lagumana soo celinhayo sharaf diimeed lagumana soo celinhayo karaamo ummadeed iyo xoolo ummaddaas laga xoogay waxa keli ah ee arrintaa iyadihii ay u dhacaysaay waa haddii eebay edmahayo sheekada la yidhaahdo garaadnimo ama waa sheekada la yidhaahdo xil waa mid ilaa iyo maanta taagan soomaalida dhexdeedana wax caan ah ka ah aan ceebna ka ahayn tolaayay war ila dhiciya xilkayga ila dhiciya xil baa laynaga xoogaya jagaa laynaga qaatay heer hebel baa fara inoogu faanay tuulo heblaa laynaga xoogay waxyaalaha ilaa iyo maanta ayna haystaa weeyaan haddii arrintu halkaa ay marayso labadii col ayaa isu imaaday markay labadii col isu imaadeen nimankan haddii waxaa lagu yidhi col baa idinku soo duulay ugaaskii waa yaabay warsoo dadkii aad ugaaska u ahayd ma aha dadkan la leeyahay col bay soo dumeen wuu dhaqaaqae wuxuu aaday dhankii wax loogu sheegay hadduu u tegey waaba kan oo barbaar gaashaaman oo gaashaankii iyo seeftii iyo warmihii baalxaafka ahaa iyo tagkidiiba jiidahaya ayaaba jooga ula dheer markaasuu wuxuu yidhi wareedhe xaggeed colka u wadaan markaasuu yidhi colka adaa noo diiday inaan xilkanagii qaadanno oo xubintanadii xoog ku haystaa marka xaqanagii ayaan soo dhacsanayna ma saas ahaa oo maxaad rabtaa markaasuu yidhi inaan dagaalanno oo aad ii ogolaata jagadayda ma dagaal baad jagadaad ku raadinaysaa haa dagaal baan ku raadinhaya war waxaas wax macquula ma ahane colka jooji ma joojina yidhi colka waryaa gala gala galab markuu yidhi wiilashii warmahoodii bay cabaysteen markaasaa ninkii ugaaska ah waxaa u soo baxday waxa keli ah ee ninkan uu maqlahayo ama farta keli ah ee ninkani qorahayo ama dhegihiisuba waxa ay u oonqabaan ee ay raadinhayaan inuu yahay in la dhaho magicii uu sheegtay oo ahaa garaad markaasuu yidhi garaad ugaaskii baa dhahayo ogow markaasuu ugaaski wuxuu yidhi garaad colka joojkiina inta farxay oo kala badbatay oo hawada isla tegey oo isgaran waayey yuu yidhi afkaaga ha ka yeedho sheekada waxaa la dhahaa garaad colka jooji iyo afkaaga ha ka yeedho waa xubinteenna murtida maanta maahmaahda aan kusoo qaadanayno xubinteenna murtida maantana idamka ilaahay waxaa weeye libaax nin ka raadsadaa waa laga horeeyaa libaax nin raadsaday waa laga horeeyaa